soo dhowaada marka hore bismillaahi waa ku dhowna jasaaka allahu khayran waa dhowna waad mahadsantihiin nabadoon guuleed sidee baad u aragtaa maxaad se ku qiimeynaysaa weeraradii ka dhacay shabeellaha dhexe bismillaahi waxaan u arkaa farxad iyo maaragtay hambalyo waxa dee laykuuran yahay waa sugaynay waxaasoo kale waa arrin waxa weeye maaragtay muslimiintu meelay joogtana ku faraxdo gaaladuna meelay joogtaba ka naxdo marka horeysa ilaahay baan u mahad celinaynaa noo suuro geliyey oo maaragtay in gaaladaa la xasmiyo oo lagala wareego meelaha ay joogaan taaniyan waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii geesiyaasha ahaa oo maaragtay arrintaa fuliyey ayaan u mahad celinaynaa marka wax weyn oo qiimo weyn oo iyay noo leedahay gaaladana dhabarjab bay ku tahay sidaasaan haddee laykuron yahay ku qiimeynaynaa qiimo weyn bay leedahay oo gaalada dhabarjab ku ah muslimkana farxad u ah waana soo dhoweynaynaa waana ka hambalyeynaynaa ilaahayna waa uga mahad celinaynaa sheekh balli adigana maxaad ku qiimeynaysaa weeraradii shabeellaha dhexe bismi illah alxamdu lilah allahuma waafiqna limaa tuxibu watardaa waxaan ku qiimeyneynaa xamdi iyo shukri iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo galay ilaahay subxaanahu watacaala libin iyo guul ilaahay uuna siiyey ilaahay subxaanahu watacaala uu cadowgii nooga hiiliyey gaaladii iyo gaalo raayadii oo jabay waa maalin nooga dhigan maalmihii muslimiintu ay guulaha waaweyn ilaahay uu siiyey sida beder iyo kuwa la midka ah maalin nooga dhigan weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeer asagaanaan uga mahad celinaynaa gaaladana waxaan leenahay jabkiinna iyo gaaloraacyada iyo halaagiinna allah idiin siyaadiyo muslimiintana waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiinna ha nuuriyo gacmihiinnana ilaahay subxaanahu wa tacaala guulo waaweyn allah ku xaqiijiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala mahad baan u celinaynaa kun iyo kow jeer waayahay nabadoon guuleed khasaaraha gaaray dowladda federaalka muxuu uga dhigan yahay horta marka horeysa wuxuu dowlad maahane idinka laftigiinu dadka waxaas dhagaheeda ha maqashiinina oo ka daaya dowladi ma joogte cumulo xuno maaragtay jaranjar gaaladu ka dhiganayso dalka ku qabsanaysa weeye wuxuu uga dhigan yahay dhabarjab weyn buu uga dhigan yahay intaa shalay ku dhacday iyo intii horey ugu dhici jirtaba waxay caddaynaysaa inaysan meesha wax ku hayn oo wakhtigoodu dhammaaday ooy ku jabeen ayaa maaragtay ayay uga dhigan tahay fadeexad weyn bay uga dhigan tahay haddii baraha bulshada ayaa shalay iyo maaragtay laisdhaafsanhayay dhibaatada ku dhacday iyo dhabarjabka ku dhacday iyo wuxuu inaysa dowlad ahayn taasay uga dhigan tahay marka ummadda soomaaliyeedna hadda nabco u socdata weeye ummadda soomaaliyeed waxaan leedahay war wiilashiina haddii laykuurun yahay ka ceshada wiilasha hadda yaryaroo la marin habaabiye anugu lama yaabaniye waxaan is leedahay wiilashaan aawo dadkii dhalay aawo ehelkoodii aawo qabiilkoodii in gurguurta maaragtay kuwiisana jaamacada geysto kuwaana maaragtay uu dabka ku shito nasiib darra haddii laykuurun yahay weyn bay ummadda soomaaliyeed taasi u tahay kii dhintaa idinku idinka dhintay kii dhaawacmay idinku ka dhaawacmay awlaaddan ilaahay baa idin siiyey meeshaad ilaahay uga mahad celin lahaydeen oo diinta ku tarabiyayn lahaydeen oo maaragtay jihaadka maaragtay ku soo biirin lahaydeen oo mujaahidiinta ay garab siin lahaadeen oo dalkiinna maaragtay aad ku difaacan lahaydeen iyo diintiinna gaaladii dalkii ku soo duushay inaad haddee laykuurun yahay aad garab siisaan oo maaragtay tidhahdaan wiilkaygii waa askari wiilkaygii dowladdu u shaqeeya war ilaahin ka cabsadaan leedahay ummadda haddee laykuu run yahay soomaaliyeed sidaasaan haddee laykuu run leedahay wiilashana waxaan leedahay war waxaad ku dhimanaysaan maaragtay dib uga fiirsada dal daaficin maysaan diin daaficin maysaan maaragtay xaggee hadhow u baxsanaysaa dalkiinni aad berri ku noolaan lahaydeen wiilal yahow haddaad maaragtay aad gaalo u gacan gelisaan see caqligiinnu see yahay bal dib u fiirsada oo jihaadka ku soo bira oo ilaahay u toobad keena sidaasaan wiilashana leedahay sheekh balli xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka dadka soomaaliyeed maxay uga soo horjeesteen
waxay uga soo horjeesteen markii ay ay arkeen khayr darradiisa markii ay arkeen markii horena way ogaayeen oo diin uma wadin oo mabda' gaalo ayuu waday waxa diinka wadaay waa dadka muslimiinta iyo muwaxidiinta iyo mujaahidiinta weeyaan oo odhanaya diinta islaamkan dadka ku xukumayna waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a oo soomaali macnaha in meel loo wato ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ulaa'ika yunaadowna min makaanin baciid kuwan waxaa looga yeerayaa meel fog baa looga yeerayaa kuwani waxay leeyihiin waxa weye waxay leeyihiin gurguurta iyo inta la socota oo cabdulaahi yuusuf ku dar oo shariif ku dar oo armaajo ku dar oo kuwa kowi dhexe ku dar oo ra-iisul wasaare kuwa u ah ku dar oo cabdiqaas mi- ku dar ku mid kasta wuxuu leeyahay annagu dimuqraadiyaanu rabnaa annagu waxa weeyaan macnaa waxa weye dalka dimuqraadiyaan ku xurkumaynaa waa laba kelmo laysku geeyo dimo iyo cartis macnaheedu waa alxukmu lishacab xukunka xubni shacbi- shacabka iskale siyaadada shacabka iskale dadka muslimiinta wiilasha yaryarka mujaahidiintana waxay leeyihiin annagu diintaan ku xukumaynaa islaamka diinta islaamkaan ku xukumaynaa kitaabka ilaahay baan ku xukumaynaa minhaajkaanu ku xukumaynaa tuxfahaanu ku xukumaynaa dadku macnaha ayagoo sidaas dadku ay odhanayaan markaasaa fisqiga iyo fujuurka iyo liwaadka iyo gaalnimada iyo boobka iyo badaha ilaa qabriyadii kuwii ku jira laga soo saaray ilaa guryihii xamar mid kasta aroortii cagaf la gelinayo ilaa baddii turkiga loo saxiixayo ilaa macnaa amxaaradii iyo xabashidii maraakiib ay u samaysatay dadka noocaasa waxa noocaasa dadka daba jooga weli oo weli le dowlad baa halkan ka socota ma dad sixiranba ma dad waalanba ma dad inkaari waa hore ku dhacdayoo madaxooda keli aan u jeedna dadkaas muslimiinta ee wiilasha yararka caqiidaan caqiidadii bay wadaan oo laa ilaaha ila allah ilaahay keliya ha lagu caabuday leeyihiin oo shirkiga ha laga fogaado akhlaaqdii wanaagsanayd marka zawaajkii saalixa ahaa aqwe diintii dad macnaa in ilaahay diintiisa laysku xukumo meeshay yimaadaan layskuma boobo gabdhaha lama kufsado waxweye lama dhaco layskuma laayo bal koonfurta qabiil qabiil ku duulaya bal fiiriya waxa maanta ka socda meelahay joogaan iyo maamuladan qurunka iyo riddada ah war walaalayaal war ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado war caqligii meeye war garashadii meeye war xusuustii meeday waxaad maqlaysaa waxa weeyaan united state macnaha baad maqlaysaa oo maraykan oo mid noqday waxaad maqlaysaa ayagoo kuwo kaloo hadda isam- samaysanayo oo xilfi samaysanayo dowlado waaweyn oo ruush iyo iiraan iyo kuwo kale iyo koonfur afrika ayagana macnaha wadankoodii baa la burburinayaa oo la qaybinayaa oo gobol gobol loo qaybinayaa waxa weye marka xaggaasaa ayagana konton iyo af saddex dowladood konton iyo afar gobol baa la leeyahay waa united state kuwaana waxaa la leeyahay tani waa somalilan oo tani waa puntland oo waa- tani waa jubbaland oo tani waa hiirland oo kani koonfurland oo kani waa shaydaanland oo kani waa ibliisland bal adigu dadka caqligooda halkaa uu marayo cuquushii dadkii waxgaranaya aaway oo dadkii muthaqafiintaha aaway aaway oo kuwii culummadaha aaway oo kuwii indheergaradka dakaatiradii aaway oo war dadkan iyagaa waxaa is leedahayba waa dad ma garanaysaa oo tii iyo reer bani israa'iil arbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi afartan sano inay iska daba ka wareegaan war gaaladu idiinma roona oo idinku iskuma roonidin ciddii markaas badbaadada iyo khayrka waddana waxa weeye uma roonidin marka sida aad doonaysaan adduunyada inaad ku joogtaan oo kun gaalo idii imaan mayso idii hiilin mayso diyaaradihiinna idin siin mayso m- macnaa hooyadiin ka soo kacde aabbihiin ka soo kacde reerkiina ciyaalkiina ka soo kacde kuwii idinka horreeyey aawaye kuwii gorgor aawaye kuwii danab aawaye kuwii macawisley aawaye hadda maxaad u joogtaan war dadkan waxaa is leedahayba dadkan cuquushii iyo dadnimadii iyo garashadii goormaa laga qaadaa is leedahay nabadoon guuleed markaaga si kooban xasan sheekh dadweynaha soomaaliyeed maxay uga soo horjeesteen waxay uga soo hor jeesteen wax muuqda weeye oo dayax afar iyo tobnaada weeye dhulkoodii wuu ka boobo wuu barakacshay baddii iyo birigiiba waa gatay shidaalkii waa gatay dadkii maaragtay wuxuu ku riday baahi iyo cagabarar maaragtay qabuurihii wuu faagay wax kale intuu iska daaya qabuurihii intuu faaguu maydkii la soo baxay haddana markuu soo baxsho waxa la- wuxuu yidhi qofkii maydkii la soo baxshaba soddon kun oo soddon dollar ha la iiga qaado waxaasay uga horjeedeen dadweynaha hadda maaragtay si fiican ugamaba soo horjeedeen afkay uun ka sheeg sheegahayaan inuu maaragtay uusan madaxweyne ahayn oo daalin yahade waxaa la rabay lacagaha uu baadda u siinhaya ay baadda u siinhayaan oo canshuuraha ku sheegahaya inay hub kala baxaan haddana saasaan leedahay war lacagahaas hub kala baxa maaragtay meelaha hadalka ha la nuxnuxnino ha ku xamanine hubka qaata hubkaa lagu kala adag yahay Ee, shacbiyad ma haysto ciidan ma haysto mooryaanta xunta ahoo ciidan ka haystaa maaragtay qoomaan isdullayn ilaahay ma dulleeye dulliga iska qaada sidaasay uga soo horjeeteen dhibaatada haddii ilay kuu run yahay uu ku- uu ku hayo dadka Ee, marka waxaan rabaa fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya inaan maaragtay wixii dardaarana iyo waa kuusoo laabanaya insha allah Eh, sheikh balli waxaa dhacay dagaal weyn si guud soomaaliyana waxaa ku loolamaya ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo sidoo kale ciidan shisheeye ah watana qaar soomaaliyeed labadaas ciidan kee baa xaq ku diriraya
bismillaah labada ciidan een, waa laba ciidan oo aan isku ekayn waa laba ciidan oo aan isku caqiido ahayn waa laba ciidan oo macnaha waxa weye kala wata laba calan labada ciidan ciidanka dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waa ciidan ilaahay kitaabkiisa ka amar qaadanaya waa ciidan leh shareecada islaamkan wax ku xukumayna laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudayo ma jiro alle mooyaane ayaguna waxay leeyihiin dimuqraadiyaannu wax ku xukumaynaa ciidanka muslimiintu meel alla meeshay joogaan kitaabka ilaahay bay wataan xisnul muslimkiibay wataan raayo cad oo laa ilaaha ila allah ku sawirantahay rabay wataan ayaguna waxay wataan calamo giirgiiran oo wax lagu qooshay oo aaraa iyo afkaar laga keenay meeshay mujaahidiintu tagaan towxiid bay faafinayaan oo kufsi iyo dhac iyo boob iyo qabiil qabiil midna kama jiro ayaguna meeshay tagaan liwaadkii iyo kufsigii iyo tuugadii iyo wixii ciidankan guulaysay waawe waa ballanqaad ilaahay u ballanqaaday kun afar boqol afartan iyo lix sano afartan iyo toddoba sano ka hor ilaahay u ballanqaaday ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala la aqlibanna ana wa rusulii waxaa guulaysanaya aniga iyo rusushayda iyo dadka i raacay alle uu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun zabuur iyo kutubtii hore ilaa nebigeenna muxameda laga soo qaado kitaabkeenna qur'aanka waxaa ku qoran dadka muwaxidiinta inay guulaysanayaan oo ay macnaha ay nasriga iyo guusha ay helayaan waxa weye waa wacdi iyo ballan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaaday alle uu leeyahay walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lgaalibuun ilaahay baa isku idaafaynaya waina jundana annaga ciidamadayada ilaahay leeyahay hum lgaalibuun war adeega diinta dadka u adeegaya hortooda ha ku dhimanina hortooda ha ku kufinina hortooda ha ku baabi'inina muslimiin laga guulaysan mayo been baad isku akhrinaysaan hoteelada been baa isugu sheegaysaan ciyaalkiinnu maraykan iyo yurub iyo meelahaasay idin nairobi bay idin iyo meelo ka fogfog bay idiin jiraan ciyaalka yaryarka ah oo haweenka arigooda raacda baad dabka ku shubaysaan alle subxaanahu wa tacaala ka cabsada kolba mar horaad ridowdeene waxa weeyaan su-aasha aad i weydiisay dagaalkani waa dagaal diimeed weeyaan dagaal istaagayana maaha waa dagaal ilaa qiyaami saaca soconaya laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhu man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullah nabadoon guuleed ee fifaalaha muuqdahay muxuu yahay ififaalaha muuqdaa waxa weeye ee, wax waliba markay soo socdaan calaamad bay leeyihiin sagal wax la yidhaahay leeyihiin maaragta ififaalaha muuqdaa waxa weeye in ififaalo waxaa noo muuqda bilowgii dowlad islaamiya ayaa noo muuqda sida haddii ilaykuun wax u socdaan waxaa haddii ilaykuun ififaalaha muuqdaa waxaa weeye gaaladu inay isxaabayso ka tegayso dhulkeenna haddii ilaykuun yahay ayaa muuqda waxaa muuqda haddii ilaykuun yahay beenta inay soo afjarmayso oo maaragtay wixii gaalada iyo riddadu wadeen inay maaragtay beenoobeen dadkii ummadii dal iyo dad dabadba way ogaadeen marka ififaalo dowladeed baa socda warkiiyo haddii ilayku inuu yahay noo muuqda waana haddii ilaahayna waa baryaynaa ilaahay inuu maaragtay noo siyaadsho ififaalaha muuqda iyo guulaha isdabajooga sidaasaa muuqata waxaa muuqata haddii ilayku inuu yahay gaalada iyo riddadu hadday baxaan ummadan soomaaliyeed ayagaa isku diray dalka gobolgobol u kala gooyey maaragta ummadda isku diray meeshay joogaanba dagaallo sokeeyo ayaa ka socda in waxaasi soo afjarmahayaan ayaa haddii ilaykuu run yahay noo muuqata ilaahay haddii ilaykuu run yahay idankiis waxaan maaragtay sida sheikhu u sheegay ee reer yurub oo malaayiin malaayiin malaayiin ah oon isku diin ahayn oo isku lahjad ahayn oo isku dhaqan ahayn soomaaliyo haddii ilaykuu run yahay dad walaalah oo isku dhaqana oo isku diina oo muslina in federaal loo sameeyo haddii ilaykuna waa waxyaalihii gaaladu soo agaasinto laba sano iyo bar imbigaati doofaarey haddii ilaykuna loo fariisay marka dadku saas waa inay u fahmaan maaragtay midowgii reer yurub maaragtay unity state maraykan oo konton iyo afar dowladooda gobol ah in waxaa la ysku daray soomaaliyo dad yaraho wada muslimaho wada walaalaho mid walba ilma abti iyo ilma adeer iyo seedi isku ahna in maaragtay toban dowlad goboleed loo sameeyo war khayaanadaas ma arki weydeen soomaaliye sidaasaa haddii ilaykure muuqata dadkii walaalaha ah oo la kala qoqobay inay isku imaanhayaan oo daris walaaloobahayaan ayaa muuqata ifafaalaheed waayahay sheekh balli gebagabadii dardaarankaagu muxuu yahay
bismi illah dardaaranku waxa weeyaan inaan ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanno soomaali haddaynu nahay ee inaannu ogaanno inaan annaga ninana rabin waxaana rabaa waa allah subxaanahu wa tacaala waxaan ku noolnahay waa geeska afrika sharqi afriiqiya geeskeeda waxaan leenahay bad intaas oo mitir ah oo badda caawiya caalamka badaha ugu dheer ka mida waxaan nahay dad bad waxaweye caween khayraadka beeraha iyo nimcada ilaahay uu siiyey iyo mawaashida iyo xoolaha waa naloo tashaday waa naloo khumuuray waa naloo qayiilay si kale haddaan u dhigo war ilaahay aan ka cabsanno cuquusheenna aan midayno war soomaali kala googoyntu waxba uma aha war soomaali dimuqraadiya diin uma aha war shuuciya diin uma aha hanti wadaagga cilmiga ku dhisan siyaad barraa ku hungoobay waxba lagu keeni waa kuwii ka dambeeyena waxba keeni waayeen naxnu lmuslimuun annagu muslimiin baanu nahay aan waxaweye aan diinta ilaahay garab siino aan mujaahidiinta garab siino waxay ku socdaan waa waddo saxa weeyaan waxay ku socdaan waa ballanqaadkii iyo ay ka qaadeen naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala aljihaadi maa baqiinaa abada nabi maxamed bay la mubaayacoodeen saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin waxay kula mubaayacoodeen jihaadka inay wadaan garab istaaga u hiiliya ilaahay ka cabsada xiqdiga xiqdiga iska daaya ayuha alculamaa ayuha almuthaqafiin ayuha asaada ayuha atujaar والرب كعبسدا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله nabadoon guuleed gabagabadii maxay tahay fariinta aad dirayso gaar ahaan ciidanka dowladda federaalka waxaan dirahayaa horta anoo fursaddan ka faa'iidaynayaa dhowr fartiimood baan haddii laykuuran yahay ayaan dirahayaa fartiinta u horreysa waxaan u dirahayaa beesha habargidir baan u dirahayaa habargidiray haddii bila'aadanku diriro wuu kala aarsadaa oo maaragtay dekanadiisu haddii laykuu run yahay kala goobta waagii sagaashan iyo saddexdii oo unisom maaragtay maraykan oo soddon iyo saddex dowladood hogaaminhaya uu nagu soo duulay si gaara ayuu habargidir u xasuuqay toddobaatan iyo afar nin oo xulkii habargidirho culummo iyo nabadoonno iyo saraakiil leh ayuu hal guri haddii laykuu run yahay ku xasuuqay oo ku laayay inta uu dabadda ku laayana haddii laykuu run yahay ka badan soomaali oo dhanna saasuu u laayay inteeda badan khasaarihii uu muqdisho ka geystay maraykan iyo gaalo waa ogeydeenoo qof maog haddii ilaykura ma oge kii ka bacdi dhashana dhagtuu haddii ilaykura ka maqan oo awowayaashiisa iyo aabbayaashiisoo maraykanku dilay dib u fiirsada nin xunoo dabadhilifa qabiil ma matalo qabiilla ma ahan yaan haddii ilaykura yahay nimanka fiqi iyo ninka la yaray iyo cabdi qaybdiido oo danahooda gaarkaa wata oo haddii la yidhaaho interes inta loo sheego la yidhaaho habargidir nucleyr ku dhufta ku dhufanhaya war ka hara oo maraykan haddii laykuuran yahay ka aarsada ayaan leedahay doqonnimada iska daaya maaragtay ninkii aabbahaa dilay inaad haddii laykuuran yahay u hiliso oo adeerayaasha inuu dilo aad masna ugu hiliso waa nasiib darro hadda ka hor seven seven markii dagaalkii laga soo laabtay cabdikariin xuseen guuleed aabbihiis reer mustaxiil buu ahaa ee dhowr iyo toban nin oo buurta mustaxiil hoosteeda ay ku gowrgowraceen ayuu maaragtay aabbihiis ka mid ahaa waxaan afkiisa ka dhegaysta markuu maaragtay galmudug uu xukumahayay inuu odhan jiray walaalaheen etoobiya walaalaheen etoobiya war sidii cabdikariin xuseen guuleed oo kale miyaa tihiin intaasaan leedahay soomaalida kale waxaan kula dardaarmahayaa war dhulka aan haysanno oo cid haysata we- ma jirto adduunka maraykan ma haysto webigii iyo xoolihii iyo beerihii iyo baddii gaaladu dhulkaasay rabtaa inay maaragtay qaadato oo idinkana idin nabaadguuriso miday maaragtay nairobi maaragtay bac gaduudan uga dhisaan oo qaxooti u furaan miday dalkooda u dhigaan eeyaha iyo doofaarada u xanaaneeya ayay rabaan nacfi idinma wadaane soomaaliyey haddii laykuu run yahay xoogga aad idinku ku diriraysaan oo qabiil qabiil iskula diriraysaan gaalada kula diriraan soomaali haddii laykuu run yahay ayaan kula dardaarmahayaa inaa caqligu shaqeeyo oo nimanka haddii laykuu run yahay ee suufiyada ah oo maaragtay shiicada ahna oo culummada aad maaragtay idiin ahna aad ka hartaanoo haddii laykuu run yahay dadka muwaaxidiinta aad soo raacdaan oo kitaabka iyo sunnada garabka saarataan ayaan idinkula dardaarmahayaa waxaan ku soo gabagabaynhayaa suugaan yar baan ku soo gabagabaynhayaa anuu gabayaa ma ahi laakiin xoogaa markii gabayciil baa la yidhaahaa gabaygaygoo kale waxaan leedahay gabaygayga soomaaliya yuu ku gees mari gaawaha markii aanu culo gocoto laabtaydu ilaah baa i garansiiya oo mahadta gaarsiina war gurguurta waa gaal xune yuusa idin gaadin gobonimadii waa uu ka tegey oo gunnimo qaaday haddii uu garaad leeyaho uu wax garanayo gorgortan badda kama galeen giyiga soomaali gaal iyo amxaar goondhar taga gabal ma- gabal ma siiyaane goor hore jigjiguu gaaray oo cadow guddoonsiiyey garacaan xishoon weeye ee saylac buu gaday gablamuhu ma uu garan xilkii guudka laga saaray waa kaa god dheer nooga riday oo gocondha hoos taalla oon cidiba gaarayn ilaa gulif isweydaarto garawa hasheenni ayuu geed ku soo xiray intuu gowrac ugu jiiday buu hilibkii goobeeyey gaaliyo dugaag gaajo qaba baa ku geylamay gurigiis baa waa wixii kufrigu soo gardaadiye giyigaanna gaalada rabtoo gulufka soo qaaday gaashaanbuurti reer yurub ayuu waa u gogolxaari waa u gogolxaarin waxba gabaguyu ila gudbina waxaan ku soo gooye gabadhii abii guursaday oo guriga loo geeyey gurguurtee sidaasoo kale baa loo gardaadiyey intaasaan haddii ku soo goynay waayahay eh, aad baad u mahadsantihiin eh, nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag iyo sheekh maxamed axmed balli